anaa magaceeda cumar buruush maadey ee walaalkay goosaar shaala maadey xaq dare ayaa ku dishay gaala asoo jilib nusboos inuu ka gato u raba tuuladooda kala guur ka imaade walaalkay gaalada xaqdare ayaa ku dishay ilaahay gaaladaas maxaan ugu barya rabbi raxmaanka ruuxba inin ilaahay ku rida walaalkeeda gardaro ayuu ku dhintay nin shabaab ma ahaynin waa nin shicib waa nin iska xamaalinaya baabuurtan caanuhu iska wadi walaalkeeda baalcidlo ayuu ku dhintay shabaab ma ahaynin weligiisana ma noqonin goosaar waxaan isku ahaynay walaalkay aabbaheeda da'dii ka yareed ayaa dhashay aabbaheed buruush maadey aamin allah asir aabbihiis maxaa allah shaalo maadey aamin yani asaga ilmaadeer laxmiya nahawo waa dadkii walaalaha ahayniyo maantadan tan aan isdugsinay shalay meel daraatu isoo weecay oo idhe degmada jilib ayaan rabaa niyow inuu boonus boos aan ka gata ee ogow anina waxaan dhihi walaalow haddaa gadanaysa meelaha taagadaha ee ka gada macnaha meelaha taagadaha ee ka gada bandarjiid inta badan waa god iska jir meelaha taagadaha ee ka gada marka meelahaan ka gada asagan haddee maalintii ka dambaysa waa uu soo bixi nusboos asoo gadanay waata diyaar haligtay oo ilaahay subxaana wa tacaala oo macnaha tiisaa meesha ku ekeedayba gacan xaq daranaa dishay goosaar deegaankiisa maxaa waay kala guur ifku muxuu kaga tegay halaxaas gabar nuurto aamin dhahayaan maxaa kaga tagay shan wiil iyo hal gabar gabar oo la dhahayo oo adeerkii iidan dhalay ruqya calimaadiyey waxay uu tagtay halda oo uu tagay ifka intaasoo kaga tagay marka walaalkay gacanka xaq daranaadis insha allah biilaahi kariim ina u aara waa ballan ballan ilaahay ka qaaday anigana aan ahay cumar maxamed cumar burush maadey weligeena shabaab ma noqonin laakiin ase dartiis inuu macnaha jihaadka aan ugu qayb galo ballan ilaahay aan ka qaaday waa garta cumar markaa aragtay in walaalkaa uu ku shiiday duqeyn cadowfuyo oo maraykanka uu ka geystay gurmada jilib dareenkaaga sidoo noqon wallaahi bilaah mawaarigaan ka soo orday markaa la ii sheegay caloosheeda wallaahi mar kasta dhinac ayaa u rugmaysay mooto lamlo saddex lugoodaa watay mootadaasna lam jaro ilasoo rugma gaartay markaan degmada imaadeen hadda waxaan dhahay war ninkii intaa joogaa degmada jilib markaa war ninkii waxaan dhahay degmada gees sidaan soo ordaa degmada handaan ugu amaaday waa ka waa arkay asaan kor taaganahay war ilaahay sabri imaan hala naga siiyay gacanka xaq daranaa dishay gacantaasna insha allah biilaahi baari asaan ugu dambayn doonaa gaal dhibkan
ragaan meesha hadda jiif horteyda jiifo hadda horteyda jiifo waa laba nin labada nin bala rayay ahay nin wuxuuna ahay dadka dulaalka oo markaan dhulka boosaska iyo wax kala gado ninna nin isganacsato oo iska xamalato oo baawari ahoo mataqaanaa reer beeraley buu ahay dadkaasoo gibilkooda uu kala gogoon yahay aan kortaaganahay dadkaas hadda waxay gaabsadeen ma lahan shabaab ma ahan qore ma wadinin dad wax ma dilaynin marka waxaan waxaan weysiinaya dadka muslimiinta eh in mataqaana dadka muslimiinta khadara khadar ugu diro nin dadka khadar gacanka daran ay dishay oo gacan gaala u khadar ay dishay oo gaaladana waxay beegsanay ay tahay dadka muslimiinta dhammaantood oon shakhsi shakhsi loo beegsanayn marka dadkan dad meesha lagu laayay oo lagu dilay waa hadda laba ninaan kortaa nin waxaa la yidhahdaa maxamed maxamed cabdi cusmaan la yidhahdaa khayr uku magdheer yahay waa nin dulaaley ah dadka dhulka la gadgado oo boos ummadda kala gado wahay boos uu gaday oo cabiray nin kale waxaa la yidhahdaa koosaar koosaar la yidhahdaa asna waa nin iska beeraley ah oo mataqaana rebaadiyo oo kala guurmay kaso ka imaado iska beeraley ah asna boosku gadanay lacagtu gasan lahay boosku gadanay kana dulaaley ee boosku gaday kana booska yuu gadanay marka dadka meesha wadada noocaas ay ahaayeen khayrow wuxuu kaga tagay afar qof afar aan uu kaga tagay laba wiil abgood kaga tagay dareenkaani aad iyo aad u kacsan yahay aad u kacsan yahay dareenkaani dad waa dad isla walaal walaalaha muslimiina meesha lagu leeyo sabab laan loo leeyahay loo leeyahay marka dareenkaani aad iyo aad u kacsan yahay waa arrin lala yaabo laga mataqaan laga mataqaan ash waa laga laga laga mataqaan laga laga xumaado waay marka waxaan leenahay mataq ilaahay kuma daraayo ilaahay naxariista jinaada ka waraabiyo ee mataqaan gacan ka qaadan shahaadaduna Allah ka aqbalo ilaahay mataqaan toor ruuha ka siin lahayd wixii ka tagana Allah u baraka Allah barakeeyo anigoo macallin aadan Usmaan Maxamed in aan u ahay adeer laxmi aan u ahay nin gabadhayda qabo oo nin shacaba baadii fadhiya beeraaley ah gacanka xaqdarna oo maraykan ay dishi kankalna gabadhaydu qabaa magaaladu degan yahay waa nin danley ah oo xamaalate ah oo gacanka xaqdaran ay dishi waaye ilaahay ay caqsi wajalaay jannadii firdows allah ka waraabay gacanka xaqdarnaada dishi jam iyo halaagna allah gurida labadaas nin oo marxuun yahay meeshaan lagu dilay oo gacan xaq daran ay dishay ayaan caddaynaya inay maanta bilaa xaq darre lagu dilay oo ilaahay gacan gaalo ku sababay ninka adeerka aan u ahay waxaa la yidhaha goosaar shaalla maadeeyaa la yidhaha kan kanan waxaa la yidhaha daylow cabdi kan gabadhayduu qabaa kan adeerkiisaan dhahay labadoodaba ninkaana nin iska xamaalata u ahaayey oo ilmihiisa iskaga xamaalinaya ninkaana nin oo beledkaba fadhiya maaha wuxuu fadhiyaa baadiye wuxuu fadhiyaa xaranaqa meesha la yidhaa kolliba ilaahay aa u qadariy inay maanta arrintan ay dhacda qaaluu inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay sabar isaa iimaha naga siiya igana jannadii firdows allah ka waraab- ka waraabay gaaladii dishina ilaahay waxaan uga baryaynaa adcaafa mudaacafatan masiibada haysata allah ugu dhiga jab iyo halaag allah ku rida sabar iyo iimaan allah naga siiya bismillaah magacayga yuusuf ismaan bakaroy maamada hadda dhimati ani i dhali marka suwahdan iya sukubati tuulo oo la dhahaw shiidla iya sukubati maynu sumbatay adeegashaal oo jirib maynu saqaaday nyaanya ina i nyaanyagaas gadjadato kasiidibno marka oo ka adeegato wixii i ka gadati oo haddina xaafadiya sangnagato ee, diyaaradaha oo maraykanka iyo si udowtinimo marka mbeeqsadan sidii dartiya iyo ka geeriyooti hadda marka geeridiye iyo li'insheegi ano taaginya beero marka beertiya sukohoori hadda ana hadaloy may kortaaginya mooje iyo kortaaginya marka islaamkuna guul allah siyo ino iyona may inka garabsiyana marka ina iyo marka oo ila ila kaalmeyan oo meeti in qaadan oo marka haafidi in jeyan iyo marka ku guda jiroy maamada sidee u geeriyoota bal tafaasiil naga sii maamada ma ingeeriyootay marka jugti iyo ka nati markii diyaaradaha iigii oo suuqa adeegashaalka dhah jirta meel agtiya ay oo shacab dhatis ay iyo jugti oo marka oo markaska dhiidi iyo iina ka geeriyootay jugtasaan dhimati Maxdina u dhawaatay.
naxtinaan dhimati haa Eh, marka qof kasta islaam ay ma insheege marka diyaaradaha maraykanka marka shacabka iyo beegsadooan al-shabaab muraadsadooan marka qof kasta islaam ay oo meel kasta roogu ma insheege maraykan ina udow ay iyo wixii usa daldhilifshe ay oo marka la shaqeeyo ina udow ay oo qof kasta islaam aybu marka un ogaado udow ad ina gaalada at marka inaan ogaadan waa gartay ee, maamada hadda geeriyootay da'deeda imise waaye meeqa caruur ayay ka tagtay bal tafaasiil naga sii maamada da'deeda waa toddobaatan jir waaye maynu dhaaftay marka anoo yuusuf ismaan bakar ay iyo xaliima usmaan bakar aasha usmaan bakar wiliye usmaan bakar haawo usmaan bakar iyaa dhaaftay marka intaas aruur iyaa adduunyada ka dhaaftay waa gartay shaqadeeda maxay ahayd marka noo sheeg shaqadeeda beeriley waay qof oo beerka hamaalita iyo ahayti marka shaqo beer iyo ahayti hadda baad oo koyitaankan jirib iyo koyti nyaanyi sheenti marka nyaanyadii beeraas ku gurti marka sidaas dartiya way waa gartay maadaama hooyo adig ku dhashay maanta ee diyaaradaha cadowga duqeyn ay magaalada jidib ku beegsadeen darteed naxdin ay ugu dhimatay dareenkaaga waa sidee dareenkayga maanta aad iyo aad iyaan adag marka markii ana li'in sheegi beertii ano suku hooroy hataa taleefonkii an wadadaayo so oo dhiyi ana naftirkay nahtiin dartis ee marka qof kasta islaam ay ma insheege marka gaalo diyaaradaha maraykanka ina oo dad shacab ay beeqsadooan oo qof kasta islaam ay meel kasta roogo ina marka ka digtoonaado marka dhaqarti iyo wadan wabilaahi towfiiq بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مركو بادي مر لبادي مر صدحدا أولا وآخرا وحاوم هذا علينا الله سبحانه وتعالى أنت مركا من هذا علينا وجود به وعن لنا إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي يا حقي صلى الله عليه وسلم وحن كرتا جنهي طن مسلمين أه أو دنتي oo diyaaradaha cadowga ay duqeeyeen maanta oo ayaantu tahay isniin markii salaada laga soo baxay kabacdi ay duqeeyeen dad muslimiina nin ka mid ah saaka ayuu wuxuu u yimid dhul magaalada jirib ku yaalla inuu gato oo uu hantidiisa ay ka mid noqoto dhulkaasu oo lacag buu watay ninna wuxuu ahaa dadka dhulka kala iibiya oo dhulka gada ayuu ahaa ama xataa dadka guryaha u kireeya aniga hadda idinla hadlahaya shala furo yar buu iga qaaday daraad oo uu rabay inuu guri ii kireeyo iisoo kiree baan idhi marka dadkaas waxaa weeye dad hubaysan ma ahayn dad iska waxay ahaayeen xoolo dhaqataa waxaa kaloo ka mida dadka maanta dhintay oo duqayntii cadowga saliibigaah maraykanka ku dhintay ka mid ahaa islaam beeraleeya oo yaanyo keentay oo gantaalkii markuu dul maray naxdintii u dhimataa ka mid a oo ayadana hadda qabrigeedii la diyaarinhayo dad muslimiintaa horta dhammaan waxaan u sheegaynaa aan uga tacsiyeynaynaa dadkaas muslimiinta oo geeriyooday ummadda muslimiinta dhammaanteed baan uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan qaraabadii ilmihii xaasaskii walaalihii aabbayaashii hooyooyinkii ay ka geeriyoodeen ayagana waxaa weeye waa u tacsiyeynaynaa muslimiinta dhanna waa uga tacsiyeynaynaa walaayada jubbooyinka dadka degan waa uga tacsiyeynaynaa gaar ahaan duqaynta ku dhacday intaa markaan ka gudbo waxa weeye walaalayaal dadka muslimiinta waxaan u sheegaynaa waxaan waa cadow waa cadow ilaahay waa cadow muslimiinta waa kuwa la dagaalamaynay waa kuwii nagu soo duulay waa kuwa afar iyo labaatanka saac waxaa weeye aan ugu taagannahay inaan iska dhicinno ayaguna inayna dilhayaan waanu ogayn qof dagaal ku jira wuu dhimanayaa laakiin dadkii baa waxay leeyihiin al-shabaab bay goobahayaan war al-shabaab bay goobahayaane toban jeer baan idiin sheegnay oo idaacadahan ka hadalnay oo horaan uga hadalnay oo waa u sheegnay war mid dhul gadana hayayna daynayn war mid lo dhaqana hayayna daynayn war mid dhulka iibiyo oo dulaala haysan daynayn kulligeen haddaan nahay dadka muslimiinta way beegsanahayaan waxay beegsanahayaanna waa tawxiidka tawxiidkay nagala dagaalamahayaan inaanaan waxaa weeye tawxiidka ka laleexanno oo aan hubka dhigno oo ayaga daba istaagno intaa weeye waxay doonahayaan dadka waxaan leenahay tawxiidkiinna u dagaalama u dhinta darab istaaga waana u dagaalamaynaa haddaan qubada nahayna doorka nooga aadan waa dadka waa inaan baraarujinno dagaalkana galno horkacno qabaa'ilada iyo dadka muslimiinta ahoo aan odayaasha u nahay ama hoggaanka aanu nahay waa horkacaynaa wajasaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan iraxiim innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun siibada maanta ka dhacday ee deegaanka ee jilib oo gaalada maraykanka ay maanta la beegsatay ummadda shacabka ee soomaaliyeed ay la beegsatay magacayga waxaa la dhahaa suldaan xasan ibraahim muudi suldaanka beesha gaal jeclaanhay maanta beesha masiibo oo maraykan u geystay dad shacabe nin maskiine oo iska socdo oo dantiisa iska dhaqda oo xoolihiisa iska dhaqaalaysta oo meel la dhaha kala guur deegaanka kala guur degan ay maanta manaha ay ku duqeeyeen ina la dhaha kheyrow cabdi goraa la dhaha ayay maanta ku duqeeyeen maraykanka ay ugu geysteen asana dalaalii oo dhulka kala iibsanay ninkaanu dalaal ahay iyo ninka dhulka gadanay oo si oo wuxuushnimo eh ay u dileen shabaab uma joodin shabaabna ma raadinaynin waxay raadinayaan dadkaas muslimiinta oo ehlu tawxiidka oo shacabka inaysan macnaha ay laayaan oy dilaan ayaysan macnaha ay raadinayeen marka annaga waxaan leenahay innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun waa masiibo intay dhaleen intay ka tageen intay ka geeriyooden ilaahay sabar iimaan ha sii ayagana dadkiis ilaahay manaha shahaado usi ilaahay ka dhiga alle maraykanka uma joodo dad shacab shabaab uma joodo wixiisa waxaa waye cashawaay oo wuxuu iska wada shacabka u kullaynahay ujoodkiisa waa noocaas ma ogi ma aha shabaabaan doona shabaab soomaali oo dhan uu iska laanhayaa reebaadiyaha ma dhaafa gabar maskiin oo suuqa oo manaha qudaar soo raadsatay gantaalkaa kor maray qaraxii gantaalka naxdinta ka naxday mana u geriyootay marka annaga waxaan u arkaynaa waxaas marka wuxuushnimo iyo nin tabar waay oo dadka shacabka ina iska laayra oona dhahaya shabaab baan dili shabaabaan laay shabaab ma dili haya wuxuu dilaya dadka shacabka soomaaliyeed u laanhayaa deegaankaas maanta waxaa ka dhacay wax wuxuushnimo ee waaye maraykanka waa soo tabar beelay tabartiis day dhammaatay uu marka macnaha wuxuushnimo iyo wax macno daran uu samaynaa annaga waxaan leenahay marka innaa lillahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahi subxaana wa tacaala dadkaas shuhaadada eh oo dadkan nabadoonka aan suldaanka u ahay ka midka eh oo maanta meesha isku geeriyoodin dadkii ay ka geeriyoodin sabar iyo iimaan allah siiye ayagana ilaahi subxaana wa tacaala shuhaadaha ka dhigo manaha qaradooda allah u suubiy intaasaan kusoo guna wabilaahi towfiiq maanta goosaar shaalle iyo macalin kheerow ayaa meesha ku shahiiday iyo walaalo badan ku shahiiday goosaar shaalle waxaas ahay nin ganacsata ceelbiye harnaqo kuleh deegaanka la dhaha ceel kuleh oo waxaas ahay baabuurnale beeraaley xoolo dhaqate eh waxaas u soo baxay saaka inas jirib booska gato ayaasu soo baxay macalin kheerowna waxaas ahay ninka boosaska dadka u kala gado gaaladii arxaanka darreed ayaa meesha ku duqaysay oo isku shahiiday goosaar shaalle waxaas ku dhashay deegaanka jirib ayaas ku dhashay baadiyaheeda waxaas ahay nin xoolo dhaqate eh alxamdulilah haddana waxaas noqday nin beeralayho beerihiisana iska qoto oo muruqismaal leh beerta xoolo ka tacbaday ka tacbaday ceel biyi ka qotay ceelkiisaana iska isticmaalay gaari dhaynana gatay alxamdulilah saakiin waxaas qalbiyey inay soo baxa oo degmada jirib as imaado oo iska gato boos booskay ka gatay haddee waxaa u imaaday gaaladii arxanka daran laheed oo maraykanka naxad iyo naxariis ba aan lahayn ilaahayna naxariis ma siiyo mar allow ma siyaadi cadaabtana allah ugu bishaareey ilaahay idinkiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurka haaya ku kasii saaysteen alla ku rido maanta ummadda meesha ku dhammaatay hataa gabar beeroley eh soo adeeg doonatay gantaalkee dhaca naxtintay ka naxday idan waa ku geeriyootay goosaar shaalla waxaa iska tagay lix wiil iyo hal gabar ahaa iska tagay toddoba cunugaas ifka ugu tagay ee, laba reeraad lahay hal reeraa hadda u soo haray goosaar maanta saaka deegaankiisu kuma dhiman oo magaalada uu soo adeeg tagay ayaa maraykanka arxaanka daran lahaa isku duqeeyey naxariis darra Waa- maraykan waxaa loo malaynayay shabaabka dhaxaas beersan aan shabaab beersanayn ummaddu islaamka ehlu tawxiidku ogaada maanta nin dalaal oo dhul gadaya iyo nin dheeraaley eh, oo haddana dhulka gadanaya iyo raggii la jiroo markhaatida haya maanta gantaal ay ku dhufatay wax naxariis meesha yaalla ma laha nin kastou meeshaas joogo kii habaari karana dhinaciisa ka habaara kii u qalab qaadi karana qorgiisa qaata maraykan wax asxaan hoosna oo suubinay male waana haadaa dhacwa cudura ilaahay ku salladay allah u siyaadiya waa neefka markii la gowraco osbirdhowga as yahay waa raftaa sidiisaba waa rafasho maraykan waxaas wada waa rafasho ilaahayna waxaan ugu baryaynaa meeshaas galana inaan u dabagali doono allana u siyaarin doono cudurka ilaahay u siyaadin doono insha allahu mawlaana